magaalada kismaayo ayaa lagu qabtay munaasabadan oo ay ku qalinjibinayeen arday ka baxday dugsiga dhexe islamarkaana u gudubtay dugsiga sare ee farjanno waxaa ka qayb galay munaasabada maamulka iskuulka waalidiin bahda waxbarashada iyo martisharaf kale maamulaha macadka farjanno cabdirasaaq yuusuf xuseen iyo ku-xigeenkiisa maxamed cabdirasaaq cabdulaahi ayaa ka warbixiyey marxaladaha ay soo mareen ardayda loo qabtay munaasabadda marka ugu horeysa fasalkan wuxuu soo maray maraaxil badan ayuu soo maray siddeed sano oo waxbarasho ayay soo mareen maantana waxay u gudbeen dugsi sare marka arrinkaasi waxaa aada ugu mahadsan mar labaad iyo mar saddexaad macallimiintii juhdiga ku soo bixisay oo siddeeddaas sana wax soo baraysay iyo sidoo kale waalidiintii subax walba soo kalihinaya ee wax walba u diyaarinayay wax walba la garab taagnaa haddaanna iskuulka farjanno ka iskuul ahaan waxaan u taagannahay inaan sanad walba soo saarno arday anfaca naftooda iyo waalidkoodaa ilaahay idinku anfaco cilmiga aad barateen ogaadana faanoola farikama qoda farikama qodna kow ma joogtaan waxaa la doonayaa inaad guntiga niyarka iskaga dhigataan oo waxbarashada in aad sii wadataan waalidiinta hal arrin baan leeyahay waalidiinay ardada soo qalin bedelatay barnaamijyadoodii waxaa la rabaa inaad u diyaargarowdaan hadday noqoto dhaqaale hadday noqoto buugaag waxbarashadii hore ay u hayeen waxbarasho ka culus ayaa laga doonayaa maanta xubnaha ka qayb galay munaasabadda ayaa bogaadiyey maamulka macadka iyagoo waalidiinta kula dardaarmay inay carruurtooda garab ku siiyaan sidii heerkan meel ka sarrayso u gaari lahaayeen waxbarashada si guud maadi iyo diiniba waxaa fiican in ilmaha la jeclaysiiyo inta waalidka ilmaha ku qasbi lahaa waxbarashada ku qasbi lahaa inuu ogala hadlo yoolka la baranayo inuu u tusaaleeyo in waxbarashada dhantiisa ku jirto inuu tusaaleeyo in waxbarashada mustaqbalkiisa uu ku jiro
waalidiinta waxaan leeyahay cunigaada aa dhashay waa inaad laba shay kula dadaashaa cunigaadiga aa dhashay waa inaad laba shay kula dadaashaa shayga koowaad waa akhlaaqda wa akhlaaqda waa inaad cunigaada kula dadaashaa hadduu gabadhaada ama wiilkaaga uusan akhlaaq lahayn laakiin aada cilmi barto cilmi aada laa faa'iidatana waxaa uma suurtagalay maxadka farjanno ayaa ka mid ah goobaha waxbarasho ee ku yaala magaalada kismaayo kuwaasi oo door ka qaato horumarinta waxbarashada carruurta